asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu abwantaku soo dhawow sidee u aragtaa saaki dagaalka ka dhacay deegaanka wargaadhi si wanaagsan aan u arkaa aad iyo aad ayaan mataqaanaa usoo dhaweynaya waana mid aan filaha iyo mid igu soo degdega ma aha waxaana leeyahay alxamdulilah uma alxamdulilah waa mahad ilaahay tiisa ayay ku ahaatay iyo inta ka amar qaadato haddii alla kuu roon yahay dhaqan gelisay amarkaas alla xaggiisa nooga imaaday difaaciisay diintoora islaamka ay ay gobta ku yihiin oo gaalada looga adkaysiiye ee gaalada dhabarka loogu dhufanayo marka waxaanu soo dhaweynayaa si loo soo dhaweeyo isheege wax la soo dhawo wuxuu ugu qiimo badnaan kusoo dhaweynayaa ilaahay amarkiisii oo ahaadoo suurogalayaan mataqaanahan aana mataqaanaa usugu uu ku maasan yahay keligiis waxaan leeyahay un intaas aan ku dirayaa runtii saakay meesha xabaddu ay ka fanintay oo meeshaan ugu aqoon badanahay arladan ilaahay oo ilaahay uu nagu dul beeray waayo odaba ku dhashay anigu meeshaan ku dhashay bay hadba meeshaas waa halkaan ku garaadsaday ceelka jirdiisa mararka qaar inta lay geeyay anigoo kow iyo toban jir ah ayaa la dhihi jira biyo kasoo dhume wadaan weyn inta laysoo rido asaan ceelka salkiisa biyo kasoo shubi jiraan xiriga lulo xoolaha loo bixi jiray wadaanta ceelka waa kee waa ceelka la yidhaahdo ceel wargaadhiyaa la dhahaa wargaadhi kale kuma koobne deegaanka ceel wargaadhi yaa la dhahaa ceel wargaadhi laba qaybood waayo laba ceelaa meesha ku taallo geeda shuuraha u dhexeeya amba kayma waxaa la kala yidhaha doolweyn iyo ceelweyne aa lamada ceela kala dhahaa tuuladuna dhexday uga taallaa lowlaa hadda sare loo dalacayo laga dhiga ciishi matoor la saaray iyo koo gacan godaal u lahay haddana afka laga shamiiteeyo si caruurta xataa biyo ka shuba karto marka saakay waxa ku dhacay walax kasoo daahan dhihi karaa laakiin qadirta allah waxay suuro gashaa xilgo isagu ugu talagalo meelo badanaa lasoo xalaalaynayay ayu mataqaanaa sheegay qurunkoora ay la joogi jireen wargaadhi wuxuu ku dhow yahay xeebta markaad ceel wargaadhi taagan tahay xeebtu waxa ay ka xagtaa ilaa iyo laba kilomitr iyo bar ilaa laba kilomitr dhinaca deexda oon geed kale usii lugay haysaa waa haddaad ceelka ka tagto wargaadhi la yidhaahdo qoraxdu meeshay soo baxdo laba kilomitr iyo bar ilaa laba kilomitr markaa socoto waxaad taagan tahay deexdi aan geed kalahayn saakay hadda wixii ku dhacay kolleeya kolley balka amba marka ganleyda amba ha ahaada kamisagada markaad ul ku tuurto dhabarkii ka wada jabaa balka wuu rugmaya dhammaantii sooma saakay ayagoo sii wada jeedaa dhabarka lagu wada dhuftay waxaa ku dhuftay mujaahinta ilaahay ka amar qaadanaysay xasuuq daran ah ilaahay la kulmiyey waxaana sidaas u gumaaday mujaahidiinta dhallinyarada ah oo mataqaanaa ilaahay ka amar qaata ilaahay kuwaas waxaan ka baryayaa inuu cumrigoona noo raajiyo shayaadiinta mataqaanaa isbahaysatay oo kitaabkee sunnada inay cagta ka hoos marayaan isku dayaaya asayna u suuragelayna haziima midan kasii boqol jibaarinoo ka milyan jibaarin oo ilahay ku dhuftana allaan ka rajaynayaa waa tahay abwaani ciidamada dowladda federaalka ee ku sugnaa wargaadhi maadaama dhahday halkaas aqoon fiicana u leh ma jirtaa dhibaatooyin ee dadka shacabka ah ama dadka baadiyaha ku dhaqan ay u geysteen ciidamada dowladda inaa lilahi waa inaa ilahi raajicuun waxayba dhibaataa inay geystaanba wax khayr la yidhahba laguma yaqaan ilaa khayr hadii ilaa islaamka hore waafaqi lahaanba mogtahay ayaga dhanba tallaabtay qaadaanba shar waaye carabka hore kelimada ka yirta shar waaye gacanta hore mahay ku taagaan shar waaye isha mahay ku taagaan shar waaye shar shar lasii kor saara waxaa ugu shar badan dadka muslimiinta meesha ku lahaayeen mayan hadli karin ciddi aan xataa qoslino ilka u dhoola cadayn raggiad kuwiad ku xirantaha oo nala dagaalamaya saasaa lagu handaday marka qorgabaadkiisa lamada garab looga dhifaya lagu dilayo ciddaan mataqaana u firfircoonayn ambaan waxa yaasmaan layidha aan u noqonaynin ambaan haddii ilahay kuu roon yahay sheega waxay weydiisaan inaan ka helaynin ilgoonay ku fiirahayeen marka ayaga dhanba ahlu shar waaye shar waxay ku bilaabeen kitaabka ay muslimnimaday ku dhasheen iyo kitaabka qur-aanka kariimka inay handadeen inay majara yiriheen inay daaquudka mataqaana dhowrka boqoloo filla soomaaliya joogta ay dejiyeen ay mataqaana dhaqanka hor ahaa waa tahay ugu dambeyn ciidamada dowladda federaalka ee mar walba jabka la kulmaya maxaad baaqa u jeedin lahayd dhanka kalena xasan sheekh maxaad fariina u reebi lahayd labadaba waan kaaga jawaabaya horta anigu dameeraha federaalka aan u aqaana ha dowlad uma aqaana waa midda koowaad waa midda lamaada xasan gurguurta inuu uun carada gurbiyo bacaha laamiga dibida muga gurbiyo iyo dabagaab isku reebo aan u harta mago isu waba nin waa shaba cid mataqaanaa la hadlaysa oo warkiisa dhig jalaq usii haysa maba jirtaba maay waay waaba majnuunba isaga waaba waalayaba isaga dhanba indho taagtaaganaa kasoo heray iyo fool ooda iyo wija karaahiya ayaa kasoo hera marka isaga hadda wax lala hadlo amba maslaxad dambe lagula howlbeelo maba asahliyaba waa nin mataqaanaa ishaaga konfiisad qaaday usuga dhambe kala batay wejigiisaba mataqaanaa shar karaahida ka muuqata aad ka naxayso marka waxaan dhihi lahaa xasan gurguurta waaba hadda wax loo baaqa leeyahay una lahayna waa cadday karaa waxaanba dhihi lahay haddii aan uun hal mar isaga sii howlbeelo xasan gurguurtow Een, meeshaan waa meeshaadii sheegay lamalaabka ugu dhacday kicidaadana way adagtaas aad kusii kacdo haddii aad intaad ummadda muslimiinta aad ka dhacday dadkaad handadaya guryaha agoonta ee waxaad boobtay ee waxaad is- isku al- isku duduwatay wixii hore waaba ku deynay inta hadda kuu dambaysa cumrigaad ku cunta kuuma harine hadda meelaad uun aadaba waxaad samaynaysaa baddaba gale maha isaga tag meeshaan foolxumo fo- waad liidataa qof hadalkaaga dhegeysan karta araggaaga fiiri karta maqalkaaga dul qaadan karta wallaahi suma wallaahi nasan jirin kuwaad baabi'isayoo aad sirtayoo aad beenta u sheegtayoo daroogada aad ku adeegsatana ayaga naftoor waxaa ilaa karjeynaa hadda kadib wax soo fahmaan citinta amba kista yaroo kasoo horto hambadaana ay mataqaanaa mujaahidiinta ay soo dhiibaan walaayo walbay joogaanba mataqaanaa amiiray leedahay si degdeg ahana jawaabtoor looga falcelinaya hadday iyo doonaan inay mataqaanaa oo ilaahay waafajiyo inay kasoo hiraan meeshay joogaan hubkooriyaa loo lacageeyey ayagaa la soo dhoweeyey idaacadaha qaaliga hay ka hadlaan ishaaga iclaamkan sharafta leh ayay mataqaanaa hay ka waramaan markay gaalnimada ay ka yimaadiin kabacdin xorriya dooryaa la siiyaa waalidkiinu adeegaa la yidhahdaa u baarnimo falaa la yidhahdaa hubkaad keenteen lacagtiisa kuwaa kana la yidhahdaa haddii mataqaanaa meel alla iyo meeshaad doontaan ka shaqaysiidan koox xor ah cid aan ka cabsan lajib ka cabsanahay sidaas ayaa la dhahaa marka waxaan kusoo dhaweynaya waxaan ku gabagabeynayaa xasanow waa dulowday tii ugu xumeed aadna maanta taagan tahay dib dambena warna kuguma gelin hadalna kuguma gelin ee waxaad yeelaysaa waa- haddiiba nafta ay shan maalmood ku dhiman tahay naga hor wareeg hortaada naaru ha degtee ilahina kugu dabagediye wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu